نورنا لم يغب في ليالي الكرب نورنا لم يغب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaad weliba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad maanta maqli doontaanna waxaa ka mid ah munaasabad degmada jamaame ka dhacday oo loo qabtay ku dhowaad soddon arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka waxaad dhegaysan doontaan kelimaadkii kala duwanaa ee laga jeediyey munaasabadda bandhig cilmiyeed ay sameeyeen ardayda iyo sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta oo ka hadlaya siday ugu faraxsan yihiin in ubadkoodu dhammeeyaan qur-aanka kariimka qodobada kale ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah taxanahaynii wabilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaagga mar kale carruuray waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum mar kale carruuray waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa xalqada shan iyo afartanaad ee taxanaha wabilwaalidayni ixsaan ah waxaana halkan alaaba ka soo jeediya asheykh cabdulilaah abuu khaalid
أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أرنت سيدي تمناد أما خلاصة سيدي تمناد أما فائدة سيدي تمناد أن رهنه وحل سويدينية هل يجب الاستئذان الوالدين في كل شيء labada waalid wax kasta ma looga idan qaadanaya wax kastoo aad samaynaysa ma looga idan qaadanaya wuxuu leeyahay marka yajibu alistidaanu lwaalidayni idaa araadaa alibna alqiyaama bishayi min alacmaali almukhawifati almukiifati calaa xayaatihi haddii uu wiilku ku dhaqaaqayo arrin naftiisa khatar gelinayso yani qaris kaxoornimo ah ama meel dhib kasoo gaadhayso uu aadayo meel safarkeedu khatar ku jirto ama meel maaragtay aan dan ugu jirin markaasoo kale waxaa weye waxaa waajiba inuu ka idan qaato yihahdo ogaada meeshaasaan aadaya halkaasaan u safraya meeshaasaan u baxaya markaasoo kale mar haddii arrin isaga naftiisa cabsi looga baqayo in cabsi in wax gaadhaan markaasoo kale leanna way ka welwelayaan ilmahood maarata waa beerkoodii way ka welwelayaan inuu meel khatar ay ku jirto uu aado markaasoo kale waajib bay ku noqonaysaa inuu ka idan qaato meelaha iyada ee maarata loo idan qaadanayo waa meel laga filayo in qofku ku halaagsamo safar oo kale meel dhul bahgooyaa ku safrayo oo kale meel aan khatar naftiisa u gelinaya weeyaan haddana arrintu sidaa ahayn waajib maaha markaa inuu istindaano meel buu isaga safraya safar caadi oo mubaaxa aan dhib ku jirin naftiisa kasoo gaadhin manfaca kasoo gaadhayso ama tijaara ama ganacsi uu ka helayo ama dan kale oo uu ka leeyahay oo aakhiradiisa iyo maaratay adduunkiisa wax u taraysa markaas waajib maaha inaad ka idan qaadato laakiin way iska fiicantahy inaad ogeysiiso oo tidhaahdo iska bannaantay lakiin waajib maaha wuxuu leeyahy fayajibu calayhi istidaanuhuma fi safari idaa kaana yaxuutuhu shay-un min almukhaawif marka safarka ay ku wareegsan tahay ama hadhaynayso arrimo laga cabsado labada waalid markaasoo kale waxaa waajiba inuu ka idan qaato labada waalid markaa safarkaasu ama ha ahaado mid cilmi lagu dalbanayo ama risiq lagu dalbanayo shaqo lagu raadsanayo markaas arrinta khatar naftaada laga yaaba inay uga timaado in labada waalid aad bay kaaga welwelayaan markaad meel khatara aad martaada aad naftaada geysa maaragti markaas markaasu kale waa waajib inaad u sheegtid taa meeshaas xoogaa cabsida leh ama dhibta iga soo gaari karto ee la socda taasoo kale waad u sheegaysaa idankoodana waad qaadanaysaa laa istidaana fi lwaajibaati alcayniya haddaad waajib ilaahay kugu leeyahay gudanaysid cidna looga idan qaadan maayo markaas alwaajib alcayni farad cayn ba wuxuu kugu yahay laa labada waalid markaa kama idan qaadanaysid kalxaj adoo ilaahay maarata imkaaniyaadkii xajka ku siiyey oo awooddii aad ku xajiyi lahayd iyo maalka aad ku xajiyi lahayd iyo amnigii aad ku socon lahayd dariiqa intiiba ay ku maaratay xajki waajib kugu noqday bay ku yidhahdeen soo xajiyi maysid markaa haka yeelin sidoo kale cumrada waa la mid waxaa kaloo lamid ah salaadii oo kale kuma diidi karaan siyaamkii faralkaha kuma diidi karaan ikhraaju lmaal fi zakaa xoolaha kase zakada ha ka bixin kuma dhihi karaan markaasoo kale wixii waajiba laga idan qaadan maayo waajib caynka ah wadihaabu lisalaati aljamaaca hadday ku yidhahdeen guriga iskaga tuko oo ragga hala soo tukano masaajidka aadina kama yeelisid waxaasoo dhan ila waa waajibaad moogtay ilaahay maaratay hadday iska hor yimaadaan haddii waajibkaasi cidna uga idan qaadan maysid midda kale daruuri maaha ama laasim maaha in laga idan qaato hadduu shay oo waxyaalaha ilaahay baneeyey mubaaxaadka hadduu samaynayo aabihii hooyada inuu inuu idan uga qaato waajib maaha wa iska banaato inuu qalbiga u dhiso aaba halkaas la socda yidhahdo laakiin waajib inuu uga idan qaato maaha ka sharaa'i beytin aw sayaaratin aw zawaaji aw zawaaji wa naxwi dalik ninkan wuxuu rabaa abuur inuu iibsado wuxuu rabaa inuu guri gato wuxuu rabaa inuu guursado arrimaha iyaga hadduu awooddoodii leeyahay iyagana dhib uga imanayn dee waxba daruuri maaha inaad maaratay aad wax walba wax kastoo wax kastoo yar iyo wax weynba aad u sheegto daruuri maaha waxaa kaloo la isweydiinayaa oo midda sagaaliyo tobnaada faaidada sagaaliyo tobnaad hal yajibu listidaanu lwaalideyni fi safar way soo noqotaan u malanaya horaan usoo sheegnay safarka labada waalid in layaha waan safrayaaye la socda ma waajib ah waa la kala saaraya marka idaa kaana alwaalidaani aw axaduhumaa laa yaxtaajaani alwalada fi khidmatihi aw tamriidin fi khidmatin aw tamriidin wa naxwu dalika falaa xaraja calayhi an yusaafira safara alma'muun aladi laa khadara fiihi biduuni idnihima labadii waalid kuma baahna adeegaagan uma baahna xanuunna ma hayo tamriid aad maaratay xanuun jira bixinaysid oo la joogaysid arrintuna waa iska bannaan tahay marka waxba ka idan qaadan maysid waajib maha inaad ka idan qaadato waad ka soconaysaa walaa yucaddu daalika cuquuqan haddaad iska baxdo adigan labadii waalid u sheeginna caaq ama caasi ma noqonaysid wa in akhbarahumaa bisafarihi biran bihimaa wa tadbiiban likhaadirihima fa huwa awlaa wa afdal waajib maaha laakiin haddaad u sheegtid inaad safaraysid adoo iyaga ka raadinaya maaratay baarin inaad baarin u noqoto iyo naftooda adigo iyo khaadirkooda iyo maa fekerkooda adigoo maaratay raali gelinaya oo ka farxinaya fa huwa awlaa wa afdal saasaa fiican lakiin waajib maaha la soco waa kale laba inaad tiraha waxaas waa waajib iyo iyo waa iska bannaan tahay in labada waa la raaligeliyo say sa say yidhahdaan wallahi wiilkayo waa ama ilmahayo waa noo baaray mar kasta wuxuu samaynayo waan ogeysiinayaa laakiin waajib maaha arrinta labaatanaad arrinta labaatanaad ama khulaasada labaatanaad ama aan idhahno faaidada labaatanaad waxaa weeye xukmu safari litalabi risq maca rafdi lwaalideyn xukunku muxuu yahay inuu inuu qofka la dhalay uu safro isagoo irsaaqa doona cilmi doon marka maaha maal buu rabaa maal buu rabaa inuu soo karoorsado iyo adduunyo labada waalidna way diidayaan arrintaa maxaa sidee loola dhaqmayaa raxmuk llah idaa saafara ilaa beledin ukhraa litalabi almaciisha hadduu beled kale dhulku ku noolama dhul kale u safro qofkii la dhalay isagoo nolol doona shaqo doona inuu soo kororsado risiq ama maal rabo isagoo weliba faqiir oo u baaha maalkaas wa kaana mudaran lilinfaaqi calaa nafsihi wa ciyaalihi ayna ku qasban yahay inuu naftiisa nafaqeeyo iyo ciddii uu dhalay ilmihiisii falaa ba's dhib ma haysato inuu iska safro walaa tajibu daacatuhuma markaa daacadiisii labada waalid waajib kuma noqonayso ilin dan baa timi walaakin maca alkalaami ayibi wa tawdiix alamr laakiin hadal fiican inuu ku yihahdo aaba waan safrayaa waad ogtihiin maal ma haysto ilmihii waxaan ku biila ma haysto meel heblaan uka ayaga kasoo shaqaysanaya la socda oo qalbiga iyaga u dhiso waa arrin fiican wey hadduu laakiin meesha iyaga ku noolyaha shaqo ka helayo isagaan safrin safarka wax ka kaga maarmo hadduu agtooda ka helayo iyaguna isaga ay u baahan yihiin adeegiisa falaa yusaafiru ilaa biidnihima markaasoo kale safarkii waxaa weye inuu idan qaato leannu meeshuu joogo buu shaqo ka helayaa labada waalidna joogaan iyagana adeegiisa u baahan yihiin markaasoo kale ma safrayo ilaa uu iyagu u baneeyaan iyagu u ogolaadaan arrinta koob iyo labaatanaad ama khulaasada koob iyo labaatanaad waxaa weeye dalaba alwaalidaan idaa dalaba alwaalidaan أو أحدهما إقامة الابن معهما في نفس البلد فهل يلزمه ذلك labadii waalid waxay ka dalbadeen wiilkoodii ama gabadhoodii ama ciddii ay ay dhaleen meeshaan joogay ay la degaysaan meel kale ma degaysid طلب الوالدان أو أحدهما إقامة الابن معهما في نفس البلد هل كانوا بدنا لا جوجيسان مغالدان نala deganaanaysaa meel kale uma guuri karta haday yidhahdaan taasi laazim ku noqonaysaa waa la kala saaraya arrinta in kaana dalika limanfacati lahuma hadday dani ugu jirto inuu la joogo oo ay dan u baahan yihiin markaasoo kale wuu yeelayaa oo maaragtay maaragtay waxaa la yidhahdaa wuu la joogaya kama tegayo oo laazim ay ku noqonayso in labada waalid la joogo laakiin haddii uu ka maarmaan oo qof kaloo meeshiisi booskasi buuxin kara oo meesha uu joogo ya markaasoo kale wuu iska safri karaa haddii meesha on dan iyaga ugu jirin ee qof kaloo booskii buuxiya la helo markaasoo kale wuu iska safri karaa waxaa la wuu iska bixi karaa meel kale wuu degi karaa yani meesha deganaay meel ahayn wuu degi karaa markaasoo kale hadda iyaga dhiba uga imanayn waidaa lam yakun lahumaa xaajatun fi dalika haddayan wax baahay u qabin inuu meel kale iska dego magaalo kale iska dego iyagoo baahay o dan ugu jirin isagana matalan dega deegaanka iyaga la degaya dhibi ugu jirto oo meesha inuu la degaanaado dhib isaga uu kala kulmayo markaasoo kale daacaddoodu ama daacad in loo noqdo laazim maaha walaa yuctabaru hada min cuquuq min alcuquuqi mana aha in la odhanayo aabbihii buu magaaladu deganaamay magaalo kaleu degayo caaq buu noqday la odhan maayo markaas xaaladda iyada ah hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف نورنا دستورنا ونظام الوجبي نورنا دستورنا ونظام الوجبي waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa waxaadna kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhowaan munaasabad ka dhacday degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa lagu maamuusay toddobiyo labaatan arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka kuwaasoo ka aflaxay madarasada alhuda oo ku taala degmadaasi munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan oo iskugu jira culimo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wilaayada nabadoonno waalidiin iyo martisharaf kale oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jamaame ugu horreyn waxaa munaasabadda bandhig cilmiyeed ka sameeyey qaar ka mid ah ardayda dhigta madarasada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نمدعي بلا أحمد حسن محمد هل كان حنجسو جذني قطب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد أقدم إليكم تحية عذرة أحلى من العسل وأطيب من المثل تحية آل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الآباء والأمهات والعلماء والنقباء أقول لكم مرحبا بهذه الحفلة المباركة هي حفلة اختتام القرآن الكريم بعدد من طلاب مدرسة الهدى في مدينة جمامة بولاية جب السفلى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأقول للمعلمين والوالدين شكرا لكم بعد شكر الله تعالى على ما بذلتم به من جهود قصيرة وأذكركم بقول الناظم رحمه الله هنيئا مريئا والدات عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد عبد الرحمن حسن وأطرح أمامكم بعد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمي عبد القادر شيقا وأنت اسمي عثمان محمد كيف حالك؟
حالي طيب وأنت بخير والحمد لله أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعد؟
نعم اسألني ما شئت ما حقيقة التجويد لغة وسلاحا؟
التجويد لغة إتيان بالجيد واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقا ومستحقا من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفقيم ونحوهما غاية العلم التجويد غايته بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية الأفصحية وقيل غايته سون اللسان عن القضاء في كتاب الله تعالى ما حكم الشرع في علم التجويد؟
التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين النون الساكنة والتنوين كم حالة لهما؟
لهما أربع حالات الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء ما حد الإظهار لغة واصطلاحا؟
أما لغة فهو البيان وأما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي سندس محمد حسن وأنت اسمي مائدة عبد الرحمن حسن أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعدة يا أختي؟
نعم اسألني ما شئت من سيدنا محمد؟
ورسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل بماذا جاء؟
جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره من أي قبيلة أبواه؟
وهو من نسل سادات قريش أسلم قبيلة في مكة المكرمة بمن يتصل نسبه؟
ويتصل نسبه بإسماعيل من إبراهيم عليه السلام ما نسبه من جهة أبيه؟
والده عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ما نسبه من جهة أمه؟
وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة بن كلاب في أي جد تجتمع أمه مع أبيه؟
فتتبع أمه مع والدي في جد القامس وهو كلاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد معلن عبد القادر وحن هلكان كسو جيدنيا تفسير ككتاب خلاصة النور اليقين الدرس التاسع والعشرون درسي سالي لواتنات خروج النبي نبي كسو بحتان كيسا من الحصار قعضونك السنة العاشرة سنة تبنان من النبوة نونمد اتفق سوى فقد خمسة شن من أشراف قريش قريش قريش مدح ذا كمد أه فنقضوا ويبربريان الصحيفة ورقة qada faqaraja nabiyu nabigu wuu soo baxay waman macahu yela jirkiisa min alxisaari godoonka bacda an nakasuu markay ku nagaadeen kadib fi shicbi goshii qariiban wax u dhow min alaati sanawaatin saddex sano laa yasilu aysuusan gaarin ilayhim xaggooda shay-un shay min dacaami raashiin ah ilaa khufyatan si qorsoodi maayaan mooyaane xataa akaluu ilaa ay cunayeen waraqa shajari geedaha caleemahooda wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahay qad ukhbira kiiloo waxyooday ana alardata awoorta qad فأكلت إني عنتي الصحيفة ورقده فلما نزلت مركي سود جسي ها ورقد قريش قريش ليمزقوها سيجهجحان وجدوها ويهل كما أخبرت لو- لو شيء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون intaasi kadib suldaan maxamed deeq oo ka mid ahaa salaadiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إلهي بقى مهد إسكاله مهد أن بالله إيا دماد لهن أولا وحان أمهد علينا ardayda soo xaadirtay heeganka soo gashay macallimiintoodii akhlaaqdii waalidkii ka soo dhisay maamulka islaamiga degmada jamaam heer gobol iyo heer degmo annagoo ah odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayata jubba sufla waxaan aad ugu faraxsannahay haddii ilaah yidhaaho xaqiiqo waaye qofka bini'aadamka ah waxyaalaha oo ilaahay subxaana qaadirka ishiisa ay ku qabaysan karto waxaa ka mid ah quratu cayn owlaadan gabadhan yarta hadda aa u jeedeen da'deeda ee, maasha allah si guudna u dhaha rasuulka calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay alcaynu xaq isha waa xaq gabadhan yar da'deeda inta ay jirto xaqiiqatan suuradda ay akhrinaysana qur-aanka meesha ugu dambaysa waa suurat albaqara sida sharafta iyo bilicda leh iyo sida tajwiidka ay u saxday iyo da'da ay leedahay maasha allah tabaaraka allah amtaalkeeda allah ha badiyo xaqiiqatan waa wax lagu farxo oo qof walba oo waalid ah wax dhalay waxyaalaha farxad gelinaya waaye aadaana ugu faraxsannahay waalidiintii waxaan leenahay insha allahu tacaala waqhtigii iyo juhdiga gelisay meeshiina ka sii wata qur-aankana walaalkeenna cabdiqafaar ha sheega xaqiiqo waaye qiimaha iyo mansilka agti ilaahay agtiisa uu ku leeyahay waalid kastana waxaa loo saarayaa taash wiilkiisa haddii uu ku dadaalo sida uu qur-aanka ku xafidi lahaa uu ku baran lahaa xaqiiqo waaye ardaydana waxaan buraarujinayaa haddii ilaahay yidhaaho waxa ay soo barteen inaysan dayicin oo ilaahay subxaana qaadirka waa da'yar yihiin waqtigii waxay taagan yihiin ay wax baran lahaayeen wayna barteen xaqiiqo waaye qur-aanka qaamuus ka weyn ma jiro xaqiiqo waaye wax la barto waxa ugu fudud oo la barto xaqiiqo waaye waa qur-aanka ilaahay ilaahay subxaana qaadirka ah wuxuu leeyahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir annaga qur'aanka waa fududaynay ma aanan cuslaynin liannahu maanta waxaa laga yaabaa qofka in horumar kale laga raadiyo luqad ama laga raadiyo meelo kale ama horumar laga raadiyo ingiriis ma ahan qof saakay ma jiraa qur-aanka ilaahay bartay oo dayacan xashaa oo kale intaan aniga dad bulsho dhex maraya kon dhowr iyo konton afartan jiraan ahay xaqiiqo waayo qof qur'aan bartay oo dayacan weli ma arkin dhowr waqhtiyaan soo maray oo maanta ay ugu dambayso waddanka in kitaabka ilaahay looga taliyo qur-aanka meesha ugu dambaysaba uu taagan yahay sharaftii ugu dambaysa uu taagan yahay xaqiiqo waayo waqti waxaan soo jooga aniga la horumarinayo madrasooyinka sida iskuullada af soomaaliga lagu barto ee cunuga la dhahayo ma soo qabaysatay ma soo shanlaysatay barfuun ma soo marsatay maantana xaqiiqo waaye waxaa cagsi ah shalay dugsiyadaa la ilhaanaysan jira oo dhararka jajaxan ku dhigta la dhihi jiray maantana waa ujeedaa ilmihii in ay sida rasuulka calayhi salaatu salaam uu noo sheegay ziinada ilmaha in lagu dadaalo quruxdooda in lagu dadaalo ilmihii dhar isku say ah in loo tolo maasha allah tabaaraka allah sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadda kelimaad dardaaran u badan ka jeediyey waxgarad kala duwan oo ka mid ahaa martida xafladda
markaan u soo laabto madrasada maanta aan u fadhinno gebagabadeeda ama ikhtitaamka qur-aankeeda ciyaarka qur-aanka soo xifdiyey iyo gabdhahaba rag iyo dumar waxaan leenahay insha allah jazaak allahu khayra khayr jazaa waalidiintii soo diyaariyey iyo macallimiintii waxaan leenahay maanta maalin aad ka baahi badan tihiin allah idinkugu naxariisto sababtoo ah madrasada koowaad waa madrasada guriga oo maamada waay intaan ciyaal waxaa dhala hooyaa dhashay hooyadii soo diyaarisay ciyaalkan oo soo barbaarisay dharka u dhaqday cuntada u samaysay dugsiga waqtigiisa ku ilaalisay wallahi kaalin weyn ay qaadatay maxaa yeele maanta waxaad dareemi kartiin haddii hooyada madrasada xaafadda ay hilaado macalinka keligiis wax ma tarbiyan karo insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaah ha noo siyaadiyo nimcadana ilahay baa loogu shukriyaa alxamdulilah aan leenahay nimcadan ilahay baa na siistay awlaaddan ilahay baa na siiyey inay qur'aanka xifdiyaanna ilaahay baa na siiyey marka ilaahay haddaa ugu madan ilahay waa noo siyaadinayaa macalinkan insha allahu tacaala madrasadan ku magacaaban waxaan leenahay insha allah mithaalkiisa allah noo badiyo waa maclin aad u dadaal badan waa maclin maalintii taariikhda jamaam uu soo degayay aniga raggii deriskiisaan ka mid ahaa waa ninka dadka jamaam macnaha insha allahu tacaala uu la dersa koowaan ahay marka insha allah tacaala iimaanta waxaa waa kaafi kalleer magaalada qaymaha uu ku leeyahy waa la dareemi karaa macalinka waxaan leenahay insha allahu tacaala macalin cabdiraxmaan dadaalkaaga laba laab insha allahu tacaala ilahina ha ku barakeeyo waxaa taqaana nuur allah kuu saaro ardaydii soo kacdana waxaan leenaha soo baxday ilaahay subxaana wa tacaala uga baqa waxaad barateen insha allah ducaadda waddanka inaana qataan rabnaa xaakimiinta waddanka inaana qataan insha allah qolada dacwada insha allah raggii usoo bixi lahay mustaqbalka diinta faafin lahay inaana qataan insha allahu tacaala jiilka mustaqbalkaa tiine niyow dadaala insha allahu tacaala annagana waa idin ducaynayna haddaan odayaalka nahay insha allah warkeygan intaan kusoo koobanaya assalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu meesha maanta ee wixii la sheegi lahaa khiyaartii horaa sheegtay meesha maanta farax weyn baa taagan ardayda maanta qiimaha badan degmada jamaama ka soo baxday aad baan u faraxsannahay macallimiintayni ee waxaan juhdigan badan bixisanahay waan u mahadcelinaynaa sida badan walaayadaha annagii degmada oo iyadana macnaha juhdi badan ku bixisayna aad baan u mahadcelinaynaa alxamdulilaah ardaydan maanta faraxooda iyo maanta waxa muuqdo wax maanta la heli kara iyo wax aad loogu mahadiyo waay aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka alxamdulilah alxamdulilah nimco adduun baa meesha maanta taallaa wadanka maanta ee dalka dariskana wixii yaalla waad ogtihiin wax maanta dariska yaalla aad baad ogtihiin waxaan anaga aan haysanay lama haasto alxamdulillah wal aad baan ugu mahadsanaa waan u farx celinaynaa waalidiinta intaan kusoo juhdi kusoo bixisana aad baa umahad ajir xasana allah siye بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا كلا ولا ليال war wixii wanaagiisa ah culummada iyo noqobada kulli waa sheegeen iyo maamulkii ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ardadan insha allahu tacaala waxaan leenahay gabdho iyo wiilalbo dadaalkiina meesha kasii labalaaba ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankan qiimaha uu leeyahay macallinkiina ayaa ka arkaysiin iyo macallimiintao dhan insha allahu tacaala xadiiskii rasuulka caleyhi salatu wasalaam ayaa ku filan ninka dadka ugu khayr badan waa ninka qur-aanka bartay dadkana bara khayrukum man tacallama alqur'aan wacallamah insha allahu tacaala taas ku dadaala waxbarashadana ku dadaala adduunya iyo aakharo macnaha darajo weyn ayaa ka gaaraysaan hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu munaasabadda waxaa sidoo kale ka hadlay maamulaha madarasada alhuda mucalim cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنت كدب أن حفلة وحالله قبتي أرضي دقينيس مدرسة الهدى دميستي قرآنك كريم كأه أرضي ذا سيدة tiradeed waa toddoba-iyo labaatan arday allah subxaanahu wa tacaala uuna makaniyey in qur-aanka kariimka ah ay dhammeeyaan marka xafladdan iyada ah ayaga ayaa loo qabtay allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan kadibna waxaaba waalidiintooda ayaa ku mahadsan juhdi iyo dadaal ku bixiyey ardayda iyo marka waxaa waay qaabkii qur-aanka kariimka u dhammayn lahaayeen waqhtigooda uu ilaalinay marka waxaan annaga haddii aan u nahay macallimiinta mahadcelintaas kadib waxaan sheegaynaa ama waxaan halkan ka baraaruji lahaa dufcadan iyadaa ma aha dufcadii ugu horrayso qur-aanka kariim ku dhammayso meesha dufcooyin fara badan baa ka horreeyey laakiin xafladda noocaan a masjidka lagu qabto nasiib maysan u yeelanin inkastoo xafladu sii goonigooni ahaan loo qabanay marka dufcooyinkaas iyo kuwaanba iyo kuwii ka horreeyaba allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan fi luula waalaakhira juhdigaas iyo dadaalkaas wax loogu bixinaya waxaa weeye in risaaladan iyada ah iyo qur-aanka kariimka ayaga la barayo in mustaqbalka sidoo kale aygani ay dad u sii baraan oo mustaqbalka xaflada noocaan ah ayagana ardaydooda ay u sii qabtaan taasoo marka ujeeddada annaga aan ka leennahay yo allah subxaanahu wa tacaala inuu ku anfaco ayagii annagaba yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim markii idan waxaan leeyahay ardayda si gooni ahaan kuwa dhammeey iyo kuwa kale aan u dardaarmayaa in juhdigooda iyo dadaalkooda ay sii wadaanoo qur-aanka kariimka ah aysan dayacin ku dadaalaan sida ayaga maanta juhdi loogu bixiyey mustaqbalka jiilka ummadda soo socda sidaas oo kale in dadaal iyo juhdi ay ugu bixiyaan ayaan ku boorin lahaa hadalkayga waxaan kusoo gebagabeynayaa in aan u duceeyo ardayda ayaga ah marka waxaan leeyahay allahuma faqihhum fi ddiini wacallimhum ta'wiil allahuma faqihhum fi ddiin wacallimhum ta'wiil allahuma faqihhum fi ddiin wacallimhum ta'wiil ugu dambayntii qaar ka mid ah waalidiintii ka soo qayb galay xafladda ayaa halkaasi kula hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayagoo muujiyey siday ugu faraxsan yihiin in ubadkoodu dhammeeyaan qur-aanka kariimka bismillaah waxaa maanta ilaahay mahadiis ah xafladaan maanta aan u fadhino ilmaheenni ku qalinjabiyeen alxamdulilah mahadda ilaaha iska leh aniga waxaan ka mid ahay waalidiinta caruurta oo xafladda loo qabto maamooyinkooda ah alxamdulilah aadaan ugu faraxsannahay caruurteenni oo qalinjabisay maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxsannahay dareenkeen wax la koobi kara ma ahan alxamdulilah macallimiinta juhdiga bixisane khayr allaha siiyo miisaankooda xasanaadka allaha u saaro waa ilmahan waxaan leeyahay waxay bartaan allaha ku anfaco alxamdulilah maanta farxaddaan aad iyo aad ay u kacsan tahay ilaaha mahadda iska leh bismillaah magacaygu ah malyuun cumar shariif aad iyo aad ayaan ugu farxansanahay mumtaas maxamed cali oo qur-aanka iigu dhammaystay insha allah ajri xasanaadna allah ka siiya maclinkii juhdigu faraha badan ku bixiye insha allah annagana garabkiisa ayaan taagannaha waxaan dhihi lahaa ardayda wax baratay ardayda wax aan baranin isku mid ma ahan waa guri iftiin iyo guri iftiin la'aan ah insha allah walaalahayga muslimiinta waxaan leeyahay ardayda si fiican inay wax u bartaan macallimiintana garab istaagaan juhdi fara badanna ku bixiyaan insha allah ku wax baranayni ku wax barteenbo aan u duceynaynaa insha allah allah barakeeyo macallinka waxaan leeyahay jasaakum allahu kheyr ajirkiisa ajri xasanaad allah ka siiyo intuu juhdiga ku bixiye aad iyo aad ayuu ugu dadaalay ilmaha maadaama cunug isoo wax ka siina loo keenay haddana aad iyo aad ilmaha waxay u barteen waan ku faraxsana insha allah ajri xasanaadna allah ka siiyo insha allah waxaan leeyahay ardayda wax qur-aanka dhammaystay inay dugsiga weli ay sii dhigtaan juhdigooda ay sii laba jibaaraan waalidiintana ay ku garab qabtaan macalinkan ay garab istaagaan insha allah macalin keligiis wax ma qaban karo inaan garab istaagna waa insha allah anigoo ah faadumo cali waxaan ka mid ah waalidiinta ilmaha dhintaan dugsiga alhuda waan ku faraxsanahay alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan saddex cunug ayaa ii dhigtaan ismahaan cabdi nawaal cabdi iyo hasmiin cabdi aii dhammaysay saddexaa ii dhammaysay maasha allah maanta wax lasoo koobi karo ma wa ahinbo alxamdulilah ilaah ku mahadsan ayakoo maanta qur-aanka ii xifdiyaan haddana ii barteen mahadna ilaaha u mahad celinaa ka sokona macallimiinta ii bartaan u mahad celinaa ajri axsanaad inuu ilaahay ka siiya ayakana inay ku dadaalaan ilmahooda gabdhahooda ay ku dadaalaan inay waxbarashada ay sooxdii ay u soo kacaan cayuu ay u dadaalaan ilmahooda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu magacii akhra axmed maxamed ah maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa walaalahayga saddex gabar ayaa noo qalinjibisay qur-aanka maasha allah marka oo ku faraxsanaa xafladan qiimaha badan alxamdulilaah uma alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan kadibna waalidiinta ayaa ku mahadsan kadibna macallimiinta ayaa ku mahadsan maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay qofka wax barta iyo qofkaan wax baranin ma sinno marka waxaa fiican ilmaha in lagu dadaalo qur-aanka ilaah inay bartaan macallinka jugdiisa inuu sii laba laabo ayaan ugu dardaarmaya insha allah hadduu ilaahay qadiro ubadkooda inay ku dadaalaan juhdi ay ku bixiyaan ayaa leeyahay ubadkiina ku dadaala juhdi ku bixiya filimaantan iyo waxaan ay fiirsanayaan kareeba qur-aanka ilaahay ku dadaala maasha allah sidaas ayaa wanaagsan marka qofka wax barta iyo qof kale ma sinno qul hal yastawi aladiina yaclamuuna والذين لا يعلمون أولو ليه إلهي آيات كلا وحو كده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مرك قرآن آد ياد أي وانا كسنياي ما أنت فرحة دين ملسو كوي كرو الحمد لله قرآن إلهي آد أي فرح سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن سلام هذا مان إذا عدا الفرقان إي معلمين إي والدين تي نورم أنا وكمد أه والدين تمان تكسي قلن جبيان الهدى وما محمد إن شاء الله تعالى وأكو فرح سنة آد يا آد أو فرح سنة هاي ما أنت ماشي وحكا دعاي حلفدو أنا لسو كوي كرنو آد وقروح بدن أماشي kadhacday oo shucuurteena aad u kiciyey alxamdu alshukri ilaah waa ku mahadsan waxaa ii dhigtaan maanta oo ku qalanjibiyey lix caruur ay qalanjibisay laakiin maanta hadda waxaa u dambeeyay labo wiil iyo gabar wiil hadda galay iyo gabar hadda gashay labadaba oo ku jiraan laba hadda ii joogto lixay laakiin igu qalanjibis oo caruur ah maasha allah macalin cabdiraxmaan iyo macalin cumar waa mahadsan yihiin aad iyo aaday u mahadsan yihiin ilmaheenna aadaan ugu faraxsanahay maanta aaday u mahadsan yihiin macallimiinteena maasha allah inta macnaha maanta oo waxbarashada banaanka taagan oo caruurtooda wax aan barin inay soo wada haleelaan oo wax ay ka bartaan madrasada oo aad diinta ilaahay ay u xafidaan ayna u bartaan ayaan jeclaan lahayn mar walba insha allah
ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markanna waxaan isla soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta waxaadna ku soo dhowaataan xalqada afar iyo tobnaad ee xubinta siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaana halkan ka soo jeedinaya cabduraxmaan badar محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruurey kusoo dhawaada xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam darsigii saddex iyo tobanaad waxaan kaga soo hadalnay geeridii khadiija iyo abu aalib iyo sidoo kale safarkii uu suubanaha salawaatullaahi calayhi wasalaam uu ku tagay daa'if iyo jawaabtii uu kala kulmay dadkii magaaladaas oo ahayd mid aada u foolxumo badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo zayd bin xaarith oo jooga geedkii weyne ee canabka loogu keenay ayaa waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam la hadlay malkul jibriil oo wada fariin ka tubta xagga allah casa wajal wuxuu yidhi jibriil allah wuxuu ii amray in aan ku adeeco waxaad ka tiraha tolkaaga waxay kugu sameeyeen daraaddeeda markaas buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi allow hanuuna tolkayga waxba ma garanayaane malkul jibriil ayaa yidhi run buu sheegay qofkii kugu magacaabay dhimriye naxariis badane markii uu marayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam deegaan lagu magacaabo naxla waxaa u yimid wafdi jin ah kuwaas oo haysta diinta nabi muuse calayhi salaam waxay markii ay maqleen risaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku islaameen halkaas ayagoo tolkooda ku baaqay in ay rumeeyaan risaalada nebi maxamed qisada qoyskan jinka ahaa ee markii dambe islaamay wuxuu allah ugu waramay suuradaha alacqaaf iyo aljin markii ay reer quraysh ka warheleen safarkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku tagay daa'if iyo hadafkii uu lahaa ayay isku diyaariyeen inay dhibaateeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaas daraaddeed wuxuu fariin u diray oday lagu magacaabo almudcim bin cadiya oo ka mid ahaa raggii ka hor yimid waraaqdii go-doominta ee ku dhegneyd kacbada wuxuu rasuulka ninkaas u sheegay inuu maka kusoo gali doono magangalyadiisa almudcim bin cadiya oo ka jawaabay fariinta uga timid rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa asaga iyo wiilashiisa waxay ku labisteen labiska dagaalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayayna ka hortageen qoreysh oo kadis ugu noqotay tallaabada uu qaaday almudcim bin cadiya ayaa weydiisay inuu raacay maxamed sala allahu calayhi wasalam ama uu magangelinayo oo keliya wuxuu sheegay inuu magangelinayo maxamed oo keliya uusan qaadan diintiisa sidaa daraaddeed quraysh waxay tixgelisay magangeliyada uu almudcim siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam joogay maka hijraduna ay dhowdahay waxaa maka aada u imaanayay wafuud carbeed oo uu gaaray warka rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka maka yimid waxaa ka mid ahaa dhufayl ibnu camar addowsi oo ahaa ugaaskii reer dowsi ahaana sidoo kale gabyaay iyo xikmad badane rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ku dul akhriyay qur-aanka markaas ayuu dhifeel qaatay diinta islaamka wuxuu rasuulku ku amray inuu u laabto tolkiisa una bandhigo diinta islaamka ducadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahayd allow hanuun reedowsi ayuu allah aqbalay waxaana dhufeel sababtiisa kusoo islaamtay dad badan oo tolkiisa ka mid ah mar kale ayuuna madiina uga imaan doonaa rasuulka asagoo hogaaminayo wafdi badan ka hor hijriyada wuxuu allah casa wajal lagu sharfay rasuulka sala allahu calayhi wasalam alislaa walmicraaj oo ah safar rasuulka sala allahu calayhi wasalam loogu dheelmiyey maka laguna geeyey baytulmaqdes isla habeenkan lagu soo celiyey magaalada maka wuxuu kaluu allah casa wajal u suurgeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la kursiyey samada ilaa uu ka taga sadratlmuntahaa halkaas oo uu kusoo arkay waxyaabo badan kulana soo kulmay ambiyo iyo rasuul badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ka sheekeeyey safarkaas muhiimka ahaa wuxuu yidhi waxaa la ii keenay alburaaq oo ah daabad ka weyn dameerka kana yar baqasha waan koray ilaa i geysay baytulmaqdes kadib waxaan laba rakac ku tukaday masjidka markaas ayaa waxaa ii yimid jibriil wuxuu ii soo taagay weel uu qamri ku jiro iyo mid uu caano ku jiro waxaan doortay weelkii uu caanaha ku jiray markaas buu igu yidhi waxaad doortay fidrada kadib waxaana la korsiyey samada jibriil ayaa codsaday in laga furo waa kuma ayaa lagu yidhi waa aniga ayuu yidhi xadiidkuna waa mid dheer sida samaba samada kale loogu furayey ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam tagay sidratul muntahaa waxaana lagu soo waajib yeelay shanta salaadood ee ay muslimiinta maalin kasta tukadaan markii uu waaga dilaacay rasuulkan lagu soo celiyey halkii laga dhilmiyey ayuu arrinka u sheegay odayaashii qureysheed aad ayayna ula yaabeen wuxuuna abujahl isku dayay inuu arrinkaa kaga horkeena nebiga abubakar sidiiq abubakar ayaa yidhi haddii uu sidaas yidhibo run buu sheegay maalinkaas wixii ka dambeeyey wuxuu qaatay magaca abubakar sidiiq dhacdadan inkastoo ay muhiim ahayd haddana waxay isku dayeen gaaladii qureysheed in jeesjees iyo dheeldheel ay ka dhigtaan heer xigtaa ay diinta islaamka ka ridoobeen dad horey u aaminay rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaas ayaanu kusoo gabgabeyneynaa caruuray darsigii afar iyo tobnaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo kunto dambii toddobaadka soo socdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan kusoo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada caruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه